deeqdan oo isugu jirtay raashiin iyo dhar kana timid xarunta gargaarka iyo howlaha bini-aadinimada ee boqor salmaan islamarkaana loo wakiishay hay-adda tadaamun iyo sodma ayaa la gaarsiiyey kun qoys oo danyar ah kuwaasi oo ku nool degmooyinka waaberi hodan iyo wadajir qoysaska loo qeybiye deeqdan ayaa waxaa saameeyey daadad ka dhashay roobabkii ka da-ay magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdirasaaq cabdiraxmaan guddoomiyaha hay-adda tadaamun ayaa ka warbixiyey deeqdan ay soo gaarsiiyeen qoysaskan danyarta ah in dadkii dhibaatada ka soo gaartay daadadkii ka dhacay muqdisho in la soo gaarsiiyo deeqdan waxayna noqonaysaa deeqdii ugu horreysay soo gaarto waxaa laga jawaabay baaqii ay soo dirtay hay-adda maaraynta musiibooyinka iyo waxaana sidoo kale la fulinayaa qorshayaashii ay soo dejisay oo lagu beegsanahayo lagu gaarahayo dadkaas kala duwan walaalaheena soomaaliyeed oo dhibaatada soo gaartay oo xaafado ilaa sagaal xaafadood gaaraya waxaa deeqdaani oo ka kooban raashiin iyo maacuun iyo dhar iyo teendhooyin la gaarsiin doonaa haddii alla idmo ku dhowaad afar kun oo qoysas doctor axmed cabdi aadan oo ah guddoomiye ku-xigeenka hay-adda sodma ayaa ugu mahad celiyey dowladda sacuudiga gargaarkan ay soo gaarsiiyeen dadkan danyarta ah maantay waxay ka mid tahay ilaa kun qoys ugu dhowaad ayaa halkan lagu siinayaa agab kala duwan oo raashin iyo agab iyo dhar iyo teendhooyin ah waxayna hay-adda king salmaan iyo jamciyad tadaamun maalmahanba aan isla wadnay inay qaybinayaan raashin ama gargaar loogu talagala afar kun oo qoys oo gobolka banaadir ah oo ay hadda intiisa badan soo qaybiyeen oo degmooyin kala duwan ka soo qaybiyeen qaybaha dhimanna ay maaragtay gaadhsiin doonaan maalmaha soo socda deeqda raashiinka ah ayaa wax badan u tari doontaa qoysaskii ka faa'iidaystay iyadoo loo keenay xilli ay baahi weyn u qabeen